yukalla min asamaa waa ka ninkii odhan jiray samadaa laygala soo hadlaa maanta ma lagula soo hadlay weli ma lagula soo hadlay maanta ayay ku odhan jireen iyagoo uga jeedaa mar mar waxay ku odhan jireen waa kan kii ilaahay ummadda ka dhex doortay ilaahay muxuu kugu arkay markuu adig ku doortay ayay odhan jireen oo intaasoo qof soo dhaafa saasay ku odhan jireen waxaasoo dhani waxba way tari waayeen markii dambe waxay bilaabeen markay intaasi hakin weyday inay toos foolka fool ay u dhibaateeyaan dhibkaasina isla laftiisu maraaxil buu soo maray maraaxilka soo maray waxaa ka mid ahayd inay yar guulguulaan oo abujahal oo kale intuu qabtay kalarka inuu ku leeyahay ana aksaru ahla haadihi alwaadi naadiyan dadkan anigaa ugu naadi badan anaa ugu tol badan markaasuu ilaahay lahaa falyadcu naadiyah sanadcu zabaniyah rasuulkuna waa ka goosan doonaa maalin maalintaa ku xigtaa ayuu isna intuu u tago o odhanayaa awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa hako oo joogso ayuu ku odhanaya markay intaa dhaaftay rasuulku wuxuu iskaga tukan jiray calayhi salaatu wasalaam kacbada hareerteeda iyagoo buuxa ayuu salaad bilowday markaasuu abu jahl yidhi miyaanu ninkan istuska ah haada almuraa'i cibaadadii waxay u beddelayaan inu ummadda isku tusayo ilahay u cibaadaysanayay miyaanan arkayn idinkoo dhammaystiran oo aan cid idiin maqnayn inuu ninkan istuskii madaxiisa halkan ku boodhaysanayo uu boodhka ku ruquusayo wallaahi haddaanan islahayn waxa weeyaan intoon sallaxaa qaado ayaan madaxa kaga tuuri laha taase waxay dhahan maxaa kuu diidan sidii u kaadiya ha sujuudo sallax buu qaatay wuu dhaqaaqay in markuu in yaru jiro ayuu bay arkeen isagoo sallaxiina intuu tuuray gacmaha saal leh oo dib u socda waxna arki maayaan waxaanu iska ilaalinayo dib ugu guranaayo taasna maxaa kugu dhacay bay dhaha balxakamow sodigii arrintaa ku guulguulaya ku hadidayey wuxuu uhi wallaahi waxaan arkay tog waraar weyn oo naara iyo ahwaal iyo dhibaatooyin iyo micyo ayaan arkayay buu yidhi rasuulka hadhow la weydiiyey wuxuu idhi malaa'igtii bay ahaayeen hadduu tallaabo soo qaadi laana waa la googosan lahaa riwaayadda tilmaamaysa inuu arkay awr weyn oo baarqaba oo micyahaasa ugu soo homaayey riwaayaddaasi xadiis ahaan may sugnaanin laakiin riwaayadan kale warartaa sugan muddo ka bacdina waa kuwii ku fikiray inay nijaaseeyaan midhan waryaa soo qaadaya madheertii iyo uuskii iyo dhiiggii geeli ree hebel deetna waxaa arrintaa ku tabarucay oo dhaqaaqay kii ugu shaqisanaa ee ugu guurdarrada badnaa waa cuqba ibnu abi mucayd wuxuuhi aniga igu daaya wuu soo qaaday eeg diin la-aantu xataa nijaasta inaad faraha la gasho ayay keenaysaa iyo nacaybku ninkaa weyne wuxuu walwaalayo iska dhaaf hadhow xagguu geyn doono oo intuu soo sida iyo cidda ka hor imanaysa iyo wuxuu ku soo qaadaya iyo waxaasoo dhani waa mahaanada iyo liidashada qofka diinta necabnaa wax walba uu gelaya si uu nuurka ilaah u baktiyo deetna wuu soo qaaday waxay dhaha suga intuu sujuuday markuu sujuuday dusha ka saareen waa calool iyo madheer iyo xiidmo iyo wax alla wixii la sheegi karayo o dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxanba uma fiirsan sujuuddii iyo faquu ilaahay la faqayey ayuunba ku mashquulay sujuudu iska sii dheeraystay wuu iska khushuucsan yahay waxanba waxa weeyaan wuu dafiray wax jiraba kamuu soo qaadin ilaa ragga qaarkii cabdillahi bn mascuud wuxuu leeyahay waabaan arkayaa anoo islaamaan arkayaa laakiin awooddaaan ugu tegi karo een ka qaadaya waa tii waayo muu ahaynba nin dhalada oo quraysha wuxuu ahaa carabtii kale ee meesha xulafada ka ahaydee aan tolka ku lahayn dabeetana ninbaa diray nin baa dhaqaaqay oo u tegey awlaaddii rasuulka faadimo oo yar faadimo oo aad u yar oo inan yara oo ordaysaa timi markaase iyagiina waxay cay ilaahay subxaana wa tacaala afkeeda ku soo riday ayay ku tidhi rasuulkana way ka tuurtay markay ka tuurtay ee dee waxa iyo qurunka iyo xumaanta u arkay ayuu rasuulku waa marka keliya ee u habaaray markay saareen qosol bay isku wada ciirciirayeen qosol bay isku ciirayeen markaasay tilmaamayeen sida ay uga xaraabaysanayaan ama ay u dhibaataynayaan ama ay uga riwaaysanayaan laakiin mar alla markuu gacmaha kor u taagay ayaa qosolkii laga waayey oo afkii qalalay oo gebigoodu siday xuushadu ku taagan tahay ayay sidaa u istaageen waayo waxay ogyihiin meesha la joogaa waa maka habaarkeedu waa dhacaa cidda habaanaysa waayo waa muxamed oo run ay ku yaqaaneen dabeetana waxa weeya sala allahu aleyh wasalam way ka tagtay farxaddii nimankaa wuxuu hi allahuma alayka biquraysh allahuma alayka biquraysh allahuma alayka biquraysh saddex goor buu habaaray dabeetana si aanay quraysh oo dhan ugu dhicin habaarkii wuu gaar yeelay allahuma alayka biabi jahl wacuqba ibn abi maciid wاlwaliid ibn mugiira wacutba washayba ibna rabiica wاlwaliid ibni cutba wasafwaan ibn umay umaya ibni khalaf safwaan kuma jirin saasuu u tiriyey wuxuu leeyahy cabdillahi ibn sacuud raggii maalintaa rasuulku habaarayey oo aan cidi ka maqnayn oo intoo birta laga aslay lagu guray gudaafadii bader ayaan labada xaalaba anaa usoo taagnaa buuri taana waan usoo taagnaa iyagoo halkan fuuray oo gudaafad lagu daadiyey oo iska duldaatayna waan usoo taagnaa buuri ilaahay subxaana wa tacaala ayaa rasuulka u ballan qaaday oo qur-aanka waxau ku lahaa innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga filan kuwa kugu dheeldheelaya markaasaa dhammaantood qaar la laayey sidaa cabdillahi bn mascuud sheegayey waliba waxaa ugu darnaa abu jahl oo dhallinyaradii ansaartu ay kurta ka jareen iyo cuqba ibnu abi mucayd oo intoo gacanta lagu dhigay weliba lagu daray maxaabiista la soo joojiyey markii dambe oo rasuulku yidhi haye cuqba waxaad gashay waad ogeyd markaasaa ragnimada samayn maaye tawaawac buu bilaabaya yaa muxamed istabqinii libanaati maxamedoo hablahaygi way rajoobayaan way agoomoobayaan maxamedoo maxaynu yaallaa ayuu leeyahy suli libanaatika naar hablahaagu naar ha ku dambeeya cali oo halkaa ula baxa cali baa la yidhi ka goo kurta abaalkiisu kaasoo haa abu lahab cudur baa galay cudur ay carabi baataysan jirtay kudka baalkaynu naqaanay ee xoolaha ku dhici jiraa ku dhacay markaasuu gebigiisu nolosha ku qurmay say carruurtiisu qol ku soo xidhi jireen daaqadda ay waxoga tuuri jireen waa carruurtiisii ilaalin lahayd markii dambe halkaasuu ku fuuray markaasuu la buuri waar yaa dhaheen ceemiyeedaan ka baqanayn aabbihii oo halkaa ku fuurayo ee urtiisa halkaa laga urinayo god inta u qodayn ay qoryo dhaadheer qaateen aysaa ugu riixayeen waa bohod inkaartii ilaahay subxaana wa tacaala iyo inkaartii ee rasuulka ayaa ku dhacday halkaasay ku tuureen ku aaseen weliidna saasi leeg buu u baktiyey ilaahay dhammaantood qaar la laayey iyo qaar amraad iyo cudurro lagu salliday ayay ayuu u qaybsanaayeen akhadat qurayshu quraysh waxay bilaabeen tu'di rasuula rasuulka inay dhibaateeyaan wa tastahzi'u bihi oo ay ku dheeldheelaan khusuusan gaar ahaan idaa dahaba ila asalaa marka uu salaadda u dhaqaaqo bacda an ra'ad markay arkeen istimraarahu inuu sii wado fi dacwati dacwadda uu sii wado wa difaaci camihi canhu adeerkiina difaacayo wa kaana rasuulku wuxuu aha sala allahu aleyh wasalam yuqaabiluhu mid kala hortaga bilxilmi dulqaad waa dulqaadan jiray wasabri waa adkaysan jiray wallutfi waa dabacsanaa waalcafi waa iska cafeeya wa kaana ashaddahum iida'an ka ugu dhibaatada daran wuxuu ahaa lirasuuli rasuulka abu jahl min dalika waxaa ka mid ahayd waxyaaluhu geystay annahu ra'a rasuula rasuulku u arkay maratan mar waa xagga hoose yusallii uu tukanaya famanacahu waa u diiday faaqlada lahu rasuulu lqowla rasuulku hadalka ayuu ku adkeeyey wahadadahu waanu hadiday faqaala wuxuu ku yidhi atuhadidunii miyaad i hadidaysa wa ana anigoo aksaru lwaadi naadiyan waadigan iyo toga makaa anigoo ugu tol badan naadi wuxuu uga jeedaa tol faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey tahdiidan lahu kalla lain lam yantahi lain lam yantahi haddaanu ka joogsanin gaalnimada lanasfacan waxaanu ka dhirbaaxay binnaasiya fooda safc waa dhirbaaxada macnaheed cadaab baanu ku dhirbaaxaynaa naasiyatin waa ka laga beddelayaa foodiisa kaadibatin beenalayda ah ee xaqiina beenisay beentana ku maydhatay khaadi'atin gaftay ee dariiqa gaftay ee dariiqa dhinac martay ee marka aanu dhibaatayn aanu dhirbaanay cadaabku ku dhaco falyadcu ha u yeedho naadiyahu tolkiis sanadcu annaguna waxaanu u baaqi azabaniya malaa'igta naarta waayo ficilkiisu waa muqaabalo loo samaynaya ilaahay isagoon cidna u yeedhin buu cadaabi karaa lakiin waxa weeyaan so isna uma yeedhanayo waa loogu jawaabayaa qaar ka daran oo aan u dhowayn ayaa lagugu yeedhi kalla laa tudichu ha yelin wasjud sujuud oo tuka ayaa looga jeedaa waa jusgaa la sheegayaa salaaddii o dhan waa loo jeedaa wastud waqtarib ilaah u dhowow wa abulahab baa ka mid ahaa kaana isaguna wuxuu ahaa yadacu lqadira qurunka ayuu u dhigi jiray calaa baabi rasuuli waa waa inankii walaalkii dhalay ee walaalkiina ilaalinayo ayuu sidaa ka yeelaya qurun buu guriga u hordaadinaya min dalika waxaa ka mid ahayd annahu ra'a rasuula sala allahu aleyh wasalam rasuulka ayuu arkay oo yusallii tukanaya maratan mar fakhanaqahu wuu siriiriyey khanqan shadiida si daran ayuu u siriiriyey faaqbala abubakar abubakar baa u yimi wakhallasahu minuu kasii daayey wa qaala wuxu uhi ataqtuluuna miyaa dilaysa rajula nin an yaquula inuu yidhi baa ku dilaysaan rabbi allah rabbiga aan ka amar qaadanayo een caabudayo waa alla keliya waqad ja'akum isagoo idinla yimi bilbayinaati min rabbikum qisadanna ma uu ahayn abulahab oo keliya mu ahayn waxay ahaayeen koox dhan oo abujahl ka mid yahay oo cuqba ka mid yahay oo aada u fara badan rasuulkay kalarka ku dhegeen oo ay leeyihiin yaa kuli ku tuko markaasaa abubakar soo galay cumar ibnu khadaab baa ka warramaya waxay ahayd intaanu islaamin laakiin qisada wuu hayey oo wuu arkaayey wuxuu leeyahay ayuhumaa afdal mu'minu aali fircawn am abu bakr keebaa fadli badan mu'minu aali fircawn iyo abu bakr muminkii muuse u hilinayay ee kaana yaktumu iimaanah iimaankiisa qarinayay ee markii dambe soo baxay ee hadlayey fircoonna la hadlayey muusena la hadlayey reer bani israiilna la hadlayey ay tilmaamaysay suuratu kaafir mise abubakar markaasuu cumar isu jawaabayaa wuxuu leeyahy abubakar baa fadli badan kani wuu qarsanaya iimaankiisa laakiin abubakar wuu caddeystay intuu yimi rasuulkao lagu xoonsan yahay ayuu bilaabay fa akhada yutartiru haada kaa inuu tukaantukiyo wayahuusu haada kaana ululo isagoo kelmaddan ku qaylinaya ataqtuluuna rajulan ma waxaa ku dilaysaan an yaquula rabbi allah war ma tawxiidkaa ku haysataan miduu tukaantukiyo iyo miduu xaggaa u tuuro iyo markaasaa iyaguna isagii bay ku degeen rasuulkuna way ilaabeen markaasay gebigiisa wax alle waxay hayeen ilaa cutba ibnu rabiica oo ka mid ahaa raggii ugu horreeye lagu dilay beder ayaa markay legdeen abubakar ka fuulay laabta ka fuulay markaasuu kab weynuu lahaa oo culus ayuu la dhacayey girgiroo la dhacayay ilaa wejigii abubakar la kala garan waaye tima halabuu lahaana way googooyeen abubakaroo geeri iyo nolol aan loo kala garanayn ayay reerkiisu qaateen waa bani taym waa qabaa'ilkii yaryaraa ee quraysh intay dhinaca u baxaan ma dagaalami karaan waa qabiilkii la lahaa wayuqda almru xiina tagiibu taymun markay maqan yihiin talada waa la goostaa walaa yustashhaduuna wahum shuhuudu iyagoo xaadirana markhaati lama gashado waxba ma maaratay wax alle waxay mudan yihiin quraysh dhexdeeda may ahayn haddana adu waxay doonaan baa istaawiyaane gaalkoodii iyo islaamkoodiiba abubakar bay qaateen iyagoo isla malaa wuu geeriyooday oo leh hadduu dhinto cutbun baa u dhimanaya markuu gurigii ay geeyeenuu sidaa u dhigeen ayuu soo miiraabay deete wuxuu uhi maa facala rasuulu llah muu is eegin muu ogaan xaaladuu ku sugan yahay waxa weeyaan kalgacalku rasuulka hooyo jeclaanta ka warrama rasuulkii buu ihi ila waa tanoo isagoo la dilaya ugu dambaysay miyirba markaasa wax alla wixii gaal ahaa ee isku tolka ahaayeeni iska dhaqaaqe wudha waa nin la qaatay ismama ogo oo markaasuu weydiinaya moxamed bal mu isagu is eego iyagu mustawahan uu taagan yahay ayaanay taagnayn islaamnimo iyo maxaba iyo rasuulnimo iyo uma bilowna waxay leeyiin bal ninkaa eega xaaladda ku sugan yihi markaasaa uu leeyahay hooyadii umulkhayr umulkhayr buu ku leeyahay abubakar orodoo u tag umu jamiil bint alkhadaab waa cumar walaashi oo waxaad soo weydiisaa maada facala rasuulu llah waxay ahayd gabadha aad u layaablo taxadar badan dacwaddana aad baa loo qarinaayey waxay ku ogeed abubakar hooyadiina inay gaalo taho weli aanay islaamin deetana waxay ku tidhi inankaygu wuxuu ku yidhi ka warran rasuulka ilaahay ka warran maxamed bin cabdillaah wasqarasa waxay tidhi inankaagana garan maayo ee abubakarna garan maayo maxamed bin cabdillaahina garan maayo laakiin haddaad rabto inaan kuu raaco inankaaga waan kuu raacay si waayey raac marka u timin bay baroor qabsata qaylo ay leedahay wallaahi kuwa sidaa kuu galay waa dad aada u xun xaaladiis ka yaabto suli ka warran rasuulkii say tii waatan hooyadaa ina maqlaysa suli waa hooyada waxba dhibaato ma lehee cidna inoo geyn mayse xaggee maaratay xaaladiisay tahay wuu wanaagsan yahay wuxuu joogaa daar alarqab wax alla waxaan dhadhaminayo waxaan cunayaa midna ma jirto ilaa aan indha ka qaada buuri oo isagoo xaaladdaa ku sugan waa la garab galay ilaa loo geeyey waxaa la socota hooyadii oo hooyanimo uga hadhila markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u fooldhaqay oo dhiiggii ka maydhay dabeetna wuxuu idhi yaa rasuula allah waatan hooyaday oo hooyo wacan laakiin waan ugu taagi waaya islaamnimada ilaahay u bari inay islaamto rasuulka waa laga aqbalaya gacmuhu taagay ilaahay hanuuni bartii baa ku ashaaratay abubakar mar dambu ka warramaya oo uu leeyahay wax alla wixii igu yaallayba markaasaan ilaabay markaan arkay hooyada islaama waxa weeya markaasaa igu dambaysay aabihii laakiin wuu raagay islaamnimadiisu oo sanadkii sideedaad ee kacbo ay la qabsaday maka ayuu islaamin doonaa abulahab dhacdaduu samayna taasay ahayd wa cuqba ibna abi mucayd wlwaliid ibn muiira waliidna waa ka ilaahay ku leeyahay darni ida wamankii khalaqtu aan abuuray waxiidan keligii wajacaltu lahu aan u yeelay maalan xoolo mamduuda la fidiyey xoolo fara badan wa baniina iyo inamo shuhuuda wada xaadiroo wada jooga kama qaala tacala ilahayna waxa uu yidhi wqad intaqama allahu ilahay wuxuu ka argoostay min jamiici lmustahsi'iina bacda alhijra fa minhum waxaa ka mid a man qutila qaar la laayay wa minhum waxaa ka mid a man ahlakathu lamraad alkhulaasa akhadat qurayshu quraysh waxay bilaabeen fii iidaa'i rasuuli rasuulka inay dhibaateeyaan wa kaana yuqaabiluhum wuxuu kala hor imanayay bilxilmi dulqaad wasabri iyo sabir wa ashaddu acdaa'ihi waxa ugu cadaawad badnaa abu lahbin abu lahab abu jahl wa abu lahab cuqba ibn abi mucayd iidaau qurayshin lisaxaaba quraysh iyo dhibaataynta dhibaataynaya saxaabada lamaa ra'ad markay aragtay qurayshun quraysh ana rasuula rasuulku sala allahu alayh wasalam asbaxa inuu ahaaday casiisan mid sharaf leh casiisan mid awood leh muxtarama oo la ixtiraamo imtanacuu waxay ka joogsadeen can adaahu inay dhibaateeyaan wa aqbaluu calaa asxaabihi waxay la qaabileen asxaabta biliidaa'i dhibaatayn walaa siyamaa gaar ahaan almustadcafiina kuwooda daciifka ah alladiina kuwa laa naasira lahum cid u hiilisa aanay jirin garab iyo gaashaan toonaan lahayn fa akhadat waxay bilowday kullu qabiilatin qabiilo kastaaba tucadibu inay cadaabto man aslama minhaa cidda islaamtay bilxabsi inay xabisaan waadarbi inay garaacaan waljuuci inay gaajaysiiyaan walcadashi inay haraadiyaan xataa saara ilaa uu noqdo alwaaxidu minhum midka iyaga ka midi laa yastadiicu midaan awoodeyn aljuluusa inuu fadhiisto walaa yadri aan garanayn maa yaquulu waxa uu leeyahay min shiddati alcadaab cadaabka la mariye iyo dhibaatada la mariye awgeed wa miman cudibuu kuwa la cadaabo waxaa ka mid ah bilaalun bilaal wa camaar ibnu yaasir wa akhuuhu walaalkii wa abuuhu aabbihii wa ummuhu iyo hooyadii wa khabaab ibn alarad saxaabada iyagana waxaa ku socotay mawjad kale oo ciqaaba mawjad dhibaatayna iyo cadibaada ayay ku bilaabeen waxay uga jeedaanna inay ka ururiyaan ooy ka leexiyaan dadka rasuulka u hiiliyey ee garabka u noqday asxaabta u ah inay ka leexiyaan labada qayboodba hadday yihiin asxaabta dhaladkaa ee reer quraysheed iyo kuwa kaleba kuwan qurayshta ah iyaga waxay yidhaahdeen jilib walowba inta idinka islaamtay idinku ku fillaada markaasaa nin walba loo soo dhigtay ilaa cuhmaan ibnu cafaan oo raggii loogu jeclaaya adeerkiibaa intuu qiijiyo salli salli la qiijiyo la gubay ayuu saa ugu duuduubi jiray salli la gubay ee ku duudubaya subayr waxaa u iman jiray adeerkii markaasuu garaaci jiray sacad ibn abi waqaas hooyadii ayaa waxay ku soo rogtay wax la yaab leh waxay ku soo rogtay waxay tidhi waxay ogey siduu hooyadii u jeceliyey waxa ay tidhi haddaanad ka soo laabanin bacadkaasaan u baxaya waa maka kuleelku waa dhowr iyo afartan ilaa konton digrii bacadkaan fadhiyaya harsan maayo waxna cuni maayo waxna cabbi maayo feedhasho iyo maydhidna hadalkeeda daa hooyaatina habeen soo hoydana hadalkiida daa dhaxan iyo kulaylba halkaasay ku dhammaadaan hooya maya ka daa waa yeeli weyd maalin iyo laba iyo saddexba waa fadhide maalintii dambe uu yimi iyadoo isle waa soo dibcay wuxuu ihi soo ma ogid qurayshina waa og tahay ninka ugu baarisan ee ugu dhegan ugula hooyadii inaan ahay haddii inta aad tima leedahay oo nafa aad yeelato oo naf walbaaba ay silicaa kaaga baxdo ay silicaa kaaga baxayso inaan diinta ka soo laabtaa habeen xalay tegey ee ama wax cun ama ha cunin waliba markaa hore waxay gaadhay heer inay tikraar ku sameeyaan tikraarkii xooloo kale reerkooda intay qori ku taagaan inay saa u qulaamiyaan ee wax walba diido sabab way dhiman doontaa qori bay ku taagayeen qori markay afka saa ugu kala qabtaan ayay dabeetana caanaha ku qulaaminaya markuu uquusku u yidhi haddaad timahaaga oo nafaan leedahay ka soo laaban maayo ama cun ama ha kaa baxdo ay iska soo kacda ay iska soo kacda sacd ibn abi waqaas radia allahu tacaala canhu si sahlan kumuu noqon alcashara almubashariina biljanna layska noqon maayo muscab oo hooyadii aad u ilaalin jirtay oo dariiqa uu maro dhallinyarada maka ragga ugu xaragada badan buu ahaa dariiqa uu maro ayaa maalme laga sii urin jiray cadarka loodhan jiray halkan muscab baa maray maryaha si gaaray hooyadii ugu diri jirtay yaman markaasa wax walba u diiday oy tidhi inaad guri aan leeya soo gasho oo aan ku quudiyo oo mariyo iyo waxaan ku siiyaa habeen xalay tegey ilaa aad ka soo laabato iyo soo laaban maayo saxaabadu way la yaabi jireen way ilmayn jireen markay arkaan waayo nimcadii uu la bartay ayuu bannaanka uga baxay kalluun bannaanka loo saaray ayuunbuu noqday deetana wuu jidhfaystay sida ay abeesadu u jidhfaysato ayuu jidhfaystay laakiin wuu dhaqaajin waayo waxay u soo mareen wax aan sahlanayn qolooyinka kale iyagoo aan tolka lahaynna habe iyaga hadalkooda badaa ragga meel adag la mariyey ee dhibaato badan la mariyey bilaal wamaa adraakuma bilaal bilaal wax bini aadan lagu sameeyo oo aan lagu samayn ma jirin qisadana waa wada haysaan bal wuxuu ka sii qaadi jiray inuu ku carigsado markay wax walba sameeyaan ee ramdaai maka kuleelka maka ay dhabarka u jiifiyaan ama laabta ay dhabarka ka saaraan sallax weyn kulayl iyo culays iyo wax walba isugu daraan ayuu lahaa axadun axad kelmad ay ka necib yihin haddaan heli laha waan ku bedeli laha buur laakiin halka laysku hayaa midda kale markuu axad leeyahay muxuu tilmaamaya waxa laysku hayuu tilmaamaya waxa loo dilaya waa maxay axadkaa ka daa oo laba iyo saddex iyo afar ilaahyada ka dhig iyo axadkaasaan ku daynayaayo labayn maayo ayaa laysku hayaa wax wax la maqlo waxay ugu necab yihiin axad iyo alla keliya tii buu leeyahay dhegaysta hadday igaga baxayso alla waa keli markay wax walba sameeyeen sida awrta ayaa hoggaan ku xidhi jira hoggaan say carruurta odhan jira hogaamiyo buuraha kala dhaca axaddaas uma guray isagoo iska hordiyaya waxa weya soo laabanaya camaar ibnu yaasir iyo aabihii yaasir iyo sumaya iyo walaalkii cabdillaahi ibnu yaasir dhammaantood waxayn qabiil ree yamaneeda oo la xulafoobay quraysh bani makhsuum qabiilka abijahal dabeetana iyagana waxaa ku fayray abijahal waa reer dhanoo la cadaabayo iyagoo addoommo maaha laakiin waa xulafo abujahal baa cadaabaya wiilkii iyo wiilkii kale iyo islaantii iyo odaygii intoo la xidhxidhay ilaa aakhirkii wax walba uu ku yidhi iyana ay tidhaahdo uun ilaahay subxaanah wa tacaala ka kufri maayo markii dambe waran buu ku dhuftay meel halisa ayuu kaga dhuftay sidii baa ku geeriyootay awalu shahiida fi lislaam qolooyinka yidhahda islaamku xuquuqda dumarka iyo war waxa weeyaan qofkii ugu hor islaamay bacda annabiyi dumar buu ahaa qofkii ugu hor dhintay diintan hirgelinteeduna dumar buu ahaa waxa weeyaan in iyaga la baro oo iyaga loo dhiga xuquuqda dumarka ayay ahayd inay kolba seminaarya la soo cararaan oo xoola ay ku cunaan ma aha awal shahiida shuhaadada wax alla waxa diinta u dhimanaya waxaa ugu horeysay sumaya yaasirna waa ka daba geeriyooday cadaabkiibu isna ku dhintay waxaa soo hadhay cabdullaahi ibnu yaasir iyo camaar ibnu yaasir rasuulku intuu soo maro ayuu odhan jiray sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna waxaa ka mid ahay bilaal abubakar baa u yimi sule waar ilaahay ka baqo oo iska sii daa oo masuu leeya adigaa fasahaadiyey abubakarow ee iga iibso sule maxaad iga siin riwaayadka qaar waxay leeyihin addoon kale ku bedeshay addoon kale ayuu ku bedeshay laakiin waxa caana shan wiqiyadood oo dahaba ayay ku bedeshay markaasuu leeya wallahi haddaad tidhaahdo xadhig igaga bedelo gaalkii baa odhanaya waan kuugu bedelila siduu igu qiimo daraya agtayda isagoo addoon ahaa oo haddana madooba ayuu haddana ku darsaday diin kale oonaan garanayn maasuu abubakarna leeyahay qiimaha mataqaan haddaad wallahi odhan lahayd waxaad xoolaaysa ku iibsan waan ku iibsan laha saasuu ku xoreeyey waa kuu cumar ibn khadaab lahaa abubakaru sayiduna wa actaqa sayidana abubakar waa sayidkayo sayidkana wuu xoreeyey waxaa kaluu xoreeyey caamir ibnu fuhayra wuxuu xoreeyey gabadh la ydhahdo umu cabs azaniira gabadh kaloo laydhabu xoreeyey anna hadiya iyo inanteediibuu xoreeyey jaariyatu bani mu'amil ilaa toddoba sideed qof oo dhammaantoo addoommo ah ayuu intuu soo iibsaday ayuu xoreeyey oo wada islaam oo la cadaabayey markaasay quraysh waxay bilaabeen brobaganto ay leeyihiin ma ilaahay dartii buu iibsanayaa abaal horey ku lahaayeen abaal hore abaal hore u gudayaa waayo iyo waa dad mufsidiin oo fasahaad wada waxay leeyihiin abaal horey u galeen rag iyo dumarba markaasuu ilaahay difaacaya wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtigaaa wajhi rabbihi alaclaa walasawfa yardaa hadhow raalli noqon doonaa cid abaal u gashay oo u gudayaana ma jirto ilahay dartii buu u socdaa aabbihiina wuu yimi waa weli nin gaalnimada ku dambeeya oo afkaartii waxaa ka guuxaysa wixii uu ku soo dhaqmay wuxuu leeya aabbo haddaad kol cid xoraynayso maad rag xoraysid ku difaaca oo haddaynu tol yar nahay oo qabiil yar nahay rag aad xorayso oo hadhowta adiga kula kula soo saftaa maad xoraysid isagoo aakhiro iyo janno iyo islaamnimo uma bilowna waa tolnimadii rag hadhow cudud yeesha maasuu leeya aabbo waxaanad ogeyn baan ogey waxaanad doonayn baan doonaya sidaasuu yeelay khabaab ibnu arati baa ka mid ah khabaab isaga waxay soo qaadayeen intay soo qaadaan qori bir la kuleeliyey ay dhabarka ka saari jireen ilaa subagu ka dareero halkaa bari jablaha subagiis uu dareero ilaa khabaab wuxuu wadaba uu rasuulka usoo ashkotooday sen sheegi doono waxaasoo dhan markaas ku soo xoorisa waxaad isweydiin kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miyaanu awoodi karayn inuu islaamka u hiiliyo iyo rasuulkiisa iyo saxaabada iyagoon waxaasoo dhiba marin kun fayakuun miyaanu odhan karayn ilahay waa odhan karaa haddaa faa'iidada waxaasoo dhibaato ah rasuulka gaadhaysay ee saxaabada maraysay maxay ahayd faa'iidooyin badan ayaa laga gaadhaa waxa uga horeeya in lagu kala shaandheeyo ka ay ka dhab tahay iyo ka ay ka beenta tahay haddii islaamku bardan wasalaaman iska ahaan la oon cidiba saa isu eegeyn mid ay ka dhab tahay iyo mid kaleba wuu gordoraacin la muxuu odhan mala halkana siyaasadda iyo maamulkii ka dhowyey ee ba halkanba halkana toobiye ah iska raac buu is odhan la laakiin marka horka iyadoo la isgubayo oo la iscadaabayo muxuu odhanaya nin ay ka dhab tahay oo mu'mina mooyaane mid kale u dulqaadan maayo taasi waa faa'iidada koobaad waa tamxiis waa lagu kala saaraya ta labaad gaaladani dembi ilaahay hadhow ku ciqaabi doono oo aan weli buuxsamin bay buuxsanayaan ciqaabkan ay muslimiinta ciqaabayaan dhiil aan buuxsamin iyo dembigoodu heer aanu weli gaadhin baa la doonaya inu gaadho muslimiinta la ciqaabaya sabraysaana iyana darajooyin waaweyn oo ay jannada ku lahaan ay ku leeyihiin oo aanay si kale ku gaadhayn ayay ciqaabkan ku gaadhayaan waxaa kaloo la barayaa sabirka waxay ahayd niman carbeed oo iska daa qofka hadal xun ku yidhaahdee ka ilgiira ku soo eega ay seeftu ka dhaxayso oo aan nidaam iyo maanta ukaadi iyo xikmadda ilaal iyo umuuraha may aqoonin waxaa la baraya iyaga laftooda sabirka inay amar qaataan waayo waxaynu ka garanaynaa inay saxaabadu khabaab baa yimi khabaab oo dhibaataysan wuxu uhi waxaan u yimi rasuulka oo barkan go'iisa kacbada hoosteeda jiifa saan ku uhi alaa tadcuu lana alaa tastansiru lana miyaad ilaahay noo baryey maad ilaahay guul noo weydiisay iyo gargaar rasuulku uu jiifo uu soo fadhiistay isagoo indhuu casaaden oo xanaaqsan saxaabigan maxaa loogu xanaaqaya dhabarka ayaaba laga gubay oo subagaa dareeraya waa la soo gubay rasuulku ma diidana in la cadaabay laakiin wuxuu diidan yahay sabirkiibaa malaha ka soo guray buu s khabaab malaa khabaab wuu jilcay markaasuu leeyahay laqad kaana man qablakum dadkii idinka horreeya diimaha haysta ee xaqa waday yu'ta axaduhum midkood waa la keeni jiray markaasaa god loo qodayaa god marka loo qoda la aaso ayaa minshaar lasoo qaadanaya buu rasulku yuri alayh salaatu wasalaam minshaar haddaba waxa caadiya seef maaha minshaar baa madaxa lagaga qabanaya aa taqaanaan minshaarta saasaa loogu kirkiraya ha markaasaa lagu wadayaa ilaa laba qab laga kala dhigo qaarkoodna waxaa lasoo qaadayaa garhfeel xadiida oo guban markaasaa madaxa iyo diirka iyo iyo maarata curuuqda ayaa saa loo kala gelinaya waxaasi diinkamay joojinay buu rasuulku leeyahy alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku tarbiyinaya taariikhda inaanay is odhan malaha idinka keligiin baa laydin baabinayaaye dadkii hore si fiican bay usoo guulaysteen waxaa la barayaa in diimaha oo diinta islaamka qadiiman wa xadiisan in loo soo baabi'i jiray oo loo soo dhibaatoon jiray deeta waxaa kaloo rasuulku intaa keliya odhan maayee rajo fiicanna u gelinaya wuxuu idhi wallaahi layutimana allahu hada alamr ilaahay diinta waa taabogelinayaa xataa yasiira raakibu min sancaa ilaa xadramuut waa laba beledo kale fog oo yaman ka mid ah sanca ilaa uu ka dhaqaaqo qofka raakibka ah ilaa xadramuut uu tago laa yakhaafu ila allah wadiba calaa qanami walaakinakum tastacjiluun maalintuu halkaa ka dhaqaaqo ilaa halkaa ilaahay iyo dugaagu uga baqdo xoolihiisa mooyaane wax kale ka baqan maayo lakiin waa degdegsanaysaa suga adkaysta sabra awalba sharaf waa lahaa muxtaraman xurmo leh oo la ixtiraamo imtanacu waxay ka joogsadeen can adaahu dhibaatayntii wa aqbaluu waxay la qaabileen calaa asxaabihi asxaabta biliidaa'i dhibaatada walaa siyamaa gaar ahaan almustadcafiina kuwa mustadcafiinta ahee itaalka daran ee aan tol lahayn aladiina laa naasira lahum cid u hiiliso usoo gurmataan jirin fa akhadad waxay bilowday kullu qabiilatin qabiilo kastaaba tucadibu inay cadaabaan man aslama minhaa cidda ka islaamtay bilxabsi inay xabisaan oo xidhaan waa nooc ka mida gaaladu isticmaalaan qadiiman wa xadiisan waadarbi inay garaacaan waana isku daraan marar badan waljuuci inay gaajaysiiyaan waalcadashi inay haraadiyaan xataa saara ilaa uu noqdo alwaaxidu minhum midka iyaga ka midii laa yastadiicu midaan awoodeyn aljuluusa inuu fadhiisto walaa yadri ma garanayo maa yaquulu waxa uu leeyahay min shiddat alcadaab cadaab daran awgii waxaa ka mid ahaa ragga camaar ibnu yaasir oo siday u cadaabayeen markuu adkaysan kari waayey ay ku yidhaahdeen cay maxamed cay markaasaa cadaabkii iyo wixii ku dhacayey dhibaatadii garaaci iyo hawshii ayuu kelmadii ku dhawaaqay iska soo daayeen isagoo ilmada isku daray ayuu rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam kule yaa rasuul allah halagt waan haligmay baaba'ay diin waxa weeyaan diintii ka baxay rasuulku wuxuu maxaa dhacay wuxuu ihi say igu wadeen ay u lahayn maxamed cay ayaan adkaysan waayo waan waan idhi wuxuu ihi kayfa kaana qalbuk qalbigaagu siduu ahaa ma islaamka iyo diinta iyo iimaanku ku xasiloonaa mise qalbigaad kala haysa waxay rabaan siduu qalbigu iimaanka ayuu ku xasiloonaa kol hadduu iimaanka ku xasiloonaa in caaduu facud ruksuu rasuulku siiyey uu shaanbadeeyey hadday kugu celiyaan mar dambe adna ku noqo iskaga furfur hadday mar dambe kol haddii laabtaadu ay ku xasiloon tahay waxa taa loo hayaa baleeg islaamku wuxuu leeyahy laba weji amaba laba safxadood qofka adkaysan kara markay gaaladu dhibaateeyaan ha adkaysto wuxuu shabahayaa bilaal dadku ma wada adkaysan karaan qaar baa kolleyba jilcaya kuwaasi hadday bilaal laga wada rabo ma wada noqon karaan bilaal iyaguna camaar bay shabbahayaan oo iyaguna hadday iska ogolaanayna waaye iyagana camaar baa loo hayaa waa rukso iyo casiima rukso iyo casiima labadu way kala fadli badan yihiin laakiin waa kuu bannaayin waxaa fadli badan inaad adkaysato oo aad tidhaahdo waxa weeyaan ima marsiin kartaan taasaa fadli badan lakiin ta kale waa furan tahay wa miman cudibu ragga la cadaabo waxaa ka mid ahaa bilaal wa camaar ibnu yaasir wa aquu walaalkii cabdllahi ibnu yaasir wa abuhu iyo aabihi umuhu hooyadii khabaab ibnu arat lamaa qawiya rasuulu rasuulku markuu xoogeystay badaad qurayshu quraysh waxay bilowday idaa fii iidaa'i asxaabi wa khaasatihi iyo kuwiisa gaarka ah almustadcafiina wa khaasatin dheh almustadcafiin ka bilaalin bilaal iyo camaar ibnu yaasir madaalibu qurayshin dalabaadkii quraysh ay ka dalbanayeen min annabiy sala allahu aleyh wasalam lamaa ra'ad qurayshu qurayshi markay aragtay ana aliidaa'a dhibaatayntii lam yujdi nafcan inaanay wax manaafacaada keenin lam yujdi inaanay keenin nafcan waxtar bal inay waxtar keento iska daaye zaada almuslimiina muslimiintay usii kordhisay iimaanan iimaan iyo wa yaqiinan kalsooni mashow ila rasuuli sala allahu alay wasalam rasuulkay u yimaadeen wa dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yacbuda aalihatahum ilaahyadooda inuu caabudo wayacbudu ilaahahu iyaguna ay caabudaan ilaahiisa faanzala allahu calayhi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey suurata alkaafiriin falamaa ayisuu markay quusteen dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yusqida min alqur'aani qur'aanka inuu ka rido maa yuqiiduhum waxay ka cadhoonayaan maa yaqiiduhum waxay ka cadhoonayaan ee min dami aalihatihim ilaahyadooda inuu caayo ah wa cibaadatihim iyo caabuditaanka aw yubadilahum ou soo bedelaba biqur'aanin aakhar faanzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey jawaaban lahum isagoo u jawaabaya qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii maa yanbagii lii ima habboona an ubadilahu inaan bedelo min tilqaa'i nafsi xaggayga kama bedeli karo in attabicu ay maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya waxa laysoo waxyooday mooyaane wax kala raaci maayo markay kolba dhan ku eegeen sidaadeen halkan iyo cadaadiska ku eega ee cadaadiskii socon waayey ayay hadda isleeyihin iminka mufaawadaad iyo wada hadal gaalo meel ay joogaanba waa isku dariiqo gaalada iminka joogtaa markay si kale samayn waayaan ayay kuu furayaan wada hadal si adugu aad u kala jabto ama aad waxoogay ogolaato tanaasul iminka waxay u furayaan baab tanaasul waduu low tudhinu fa yudhinuun in dariiq la isugu yimaado adna soo durug anna aan soo durko dariiq dhexaan isugu nimaadno bal adna bar ka soo deg hayse soo adkaynin maxaad isla ligaysaa bay leeyihin adna soo durug annaguna aan wax ka soo daadegno waliba rag odayaalay u soo dirayaan saynu tilmaami doono dhowr goor bay riwaayaadku tilmaamayaan laakiin ugu dambayn mar waxay leeyihiin aynu isku dhex caabudno aan isku dhafno waxay ku odhanayaan islaamnimada bar baynu ka soo qaadanaynaa xagga qoysaska iyo umuuraheeda dee tan kalena ganacsiga iyo bangiyada iyo umurahan aynu ka soo qaadano qaanuunka noocaasa deetana wax isku dhafano haa qurux leh oo qaab leh aynu wixii maxaad wax mutuxano aan adduunka laga ogolayn inaga daabay ku odhanaya waa noocan ilaahyadiina nala caabud annaguna aanu kula caabudno aanu saa isku dhex dhafno rasuulku uu ka diidey waxay soo rogeen haddana mid kale kaayaysi sanadna aanu kaayaga kuwa iyaga nala caabud annaguna aanu sanad kula caabudno waa nooca waa loo quuskoynaya qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun walaa antum caabiduuna ma acbud walaa ana caabidu ma cabadtum walaa antum caabiduuna ma acbud lakum diinukum waliya diin waa marka keliya ee ilaahay yidhi yaa ayuha alkaafiruun gaalo yahay waa la fogeynaya si aanay mar dambe aanay arrimaan oo kale ugu fikirin mar kale way sii yaraynayaan dalabkii marka hore maxay ahayd aynu isku dhex caabudno haddana waxay u gudbeen maya sanad iyo sanad iminka hoos ba udhigeen waxay dhaheen qur-aanka aayado kakan baa ku jira aayado kakan oo qallafsan oo wax caayaya oanu ka cadhoonayno aayadahaanu ka cadhoonayno inaad wada beddesho ma waxaad moodaa inay bacadla joogaan oo kaba iibsanayaan oo leeyiin naga beddeltanoo tu ka fiican keen qur-aankii bay leeyiin beddel kani mid naga soconaya maahee celiyo mid kale keen waa la gorgortamaya waxa weeyaan wax la yaab leh markuu taa ka diiday waxay leeyahy maya haddaba aayaadka kuwa noocana ilaahyada in wax ka sheegaya ee amraya jihaadka gaalada ee wax sheegaya naga celi oo soo bedel tamaaman waa sida iminka gaaladu ku fikiraan waxay yidhahdaan waxa keena dad ilaahay diintiisa u soo laabta oo gaala waxay tahay fahmaa waxa keena manaahiijta ardayda loo dhigo ha laga saaro aayaadka gaalada tilmaamaya ha laga saaro aayaadka jihaadka waxa weeyaan islaamku diinu salaama nabadgelyada iyo tarxiibka iyo dhoolla caddaynta iyo waxaa hala baro aayadaha laga saaro waa nooca aw badilhu waa ka saarun badh waa siday u lahaayeen laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul waxaad ku tidhaahdaa jawaabta allah leh maa yakuunu lii suurtagal iima aha an ubadilahu min tilqaa'i nafsi ma anigaa keenay si aan u bedelo allah keenay aniga ima habboona imana bannaana inaan bedelo anugu waan raacaya waxyigaa gorgortana kama ogoli inaan hirgeliyo iyo inay taydii noqoto mooyaane xaalad saddexaadna ma ogoli markaasay hadhow yaabayaan waa arki doonaa mufaawadaadkooda in sha allahu tacala iyagoo balballaaran bay tilmaamay lamaa ra'ad qurayshu quraysh markay aragtay ana aliidaa'a dhibaatayntii iyo qallafsanaantii lam yujdi inaanay keenin nafcan waxtar aanay keenin aslan bal inay keentay iska daayey zaada almuslimiina iimaana wayaqiina mu'miniinta waxay u kordhisay iimaan iyo yaqiin waana siday in mar walba dhacda cadaadisku mu'miniinta wuxuu u keenaa wanaag iyo inay isku duubmaan laakiin macaaniinta iyo jilcinta ayaa kala fogeysa mashaw ila rasul sal ly slam wa dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yacbuda aalihatahum ilaahyadooda caabudo wayacbudu ilaahahu iyaguna ilaahiisa caabudaan faanzla allahu calayhi suurat alkaafiriin falamaa ayisuu markay ka quusteen dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yusqida inuu ka ridu ka tuuro min alqur'aani qur'aanka maa yaqiiduhum waxa ka cadhaysinaya ee min dami aalihatihim ilaahyadooda wacaaya ah wa cibaadatihim iyo cibaadada caabudayaan aw yubadila ama uu ku soo bedelo biqur'aanin aakhar qur'aan kale faanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey jawaaban lahum qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii ima habboona an ubadilahu inaan bedelo min tilqaa'i nafsi xaggayga inaan ka bedelo in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay alkhulaasa lamaa ya-isuu minhu markay ka quusteen dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yacbuda ilaahahum ilaahahum inuu caabudo aalihatahum inuu ilaabay hayd aalihadooda ila waa jamace wahum yacbuduuna ilaaha iyaguna inay caabudaan alleh aw an yughayira alqur'aana inuu qur'aanka soo bedelo alladii fiihi sabun liaalihatihim iyo inuu soo bedel rasulkuna waa ka diiday ilah waxaan ka baryana ilahay wanaagayna waafajiyo ilahay diintiisa u gargaaro ilahay diintayna ugu toosiiyo wanaagga addunya iyo wanaagga akhrana allah ina siiyo subxaana rabbika rabi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu عalى nabiyihi اlamiin wعalى alihi وaasxaabihi اlغuri اlmayaamiin wtaabiciina lahum biixsaan ila ywm اddiin ama bacd waxaa inoo soo socday kitaabkii ku saabsanaa siirada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam gaal ahaan khulaasatu nuur alyaqiin waxaynu soo gaadhnay quraysho dalabaadka iska daba keenaya oo kolba mufaawadaad iyo wadahadalla furaya iyagoo kolba tanaasul samaynaya oo isku dayaya inay kolba tanaasul sameeyaan si bal inuun dacwaddu ay uga soo dhowaato mowqifkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu go-aan nebigiisa u dhiibay uu leeyay wadduu low tudhinuu fa yudhinuu waxaanu biidni illahi tacaala ka qaadaynaa casharka afar iyo labaatanaad hijratu alxabashati aluula lamaa ra'a anabiyu sala allahu calayhi wasalam markuu arkay maa yalxaqu waxa haleelaya biasxaabi asxaabtiisa waxa ku dhacaya ee min aladaa dhibaatayna wa anwaaci alcadaab noocyo cadaab oo kala duwan amarahum wuxuu amar ku bixiyey bilhijrati ila alxabasha fahaajara waxaa hijrooday casharatu min asxaabih toban asxaabtiisa ka mid ah wa khamsu niswatin iyo shan dumar ah minhum waxaa ka mid ahaa cusmaan ibnu cafaan wa sawjatuh ruqaya bintu rasuuli اllahi sala allahu aleyh wasalam waqad rajacuu waxay soo laabteen bacda alaaثati ashhur bisababi sababtay u soo laabteenna alami اlgurba qurbaha iyo xanuunkiisa wa qilati cadadihim iyo tireeyaraantooda wa kaana dalika taas waxay fi sanati alkhaamisa min alhijra min albicsa buu uga jeedaa laakiin waa khaldamay hijra ayuu kitaabka ku qoran yihi soo hijra idima qorin min albicsa weeyaan markii nebiga lasoo saaray calayhi الsalaatu wasalaam ayaa shan laga joogaa hijro iyo la islama gaadhin madiine iyo umuuraheed wa hiya awalu hijratin fi lislaam isagaaba sheegaya warkaa waa dabcadda waa hijradii ugu horraysay la hijroodo waxaynu soo aragnay oo ficlan aynu hore u soo aragnay saxaabada iyo dhibaatada haysatay waxaa lagu gelayaana aanay ahayn qaabka ay u nool yihiine iyo cidday ka dhasheen iyo muuqaalkooda ma aha waa shahaada iyo tawxiidkaa lagu haysta wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid maxaa ilaahay u waxidaysaan maxaa shirkiga noola walaaqan weydeen sidee baa mabda aan u qaadanay u qaadan weydeen baa lagu haysta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dareemi karaysa isagoo soo maraya asxaabtiisi oo midda meel lagu xidhay oo qaarkood la garaacayo qaar sallax la saarayo reer dhan oo laydha aala yaasir oo oday iyo inan iyo islaamba meel laysugu keenay oon wax alla wuxuu qabanaya aanay jirin wuxuu u qaban karaana aanay jirinba awooduu kaga furfuraana aanay jirin isaga laftiisu siduu asxaabtiisa u jeclaa iyo dareenka uu qaadan kara waad fahmi karaysa in badan waxay kusoo noqnoqonaysay talow siduu xal ugu helaa qurayshi markii hore waxay ka ahayd cadaab iyo baldhadhansiya dhibaato si ay diinta uga soo laabtaan laakiin markay arkeen inaanay ka soo laabanayn qurhgooyay gaadheen inay go-aan ka gaadhaan inay mariyaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu dareemay inay go-aan kaa qaateen waayo markii sumaye la dilay oo gabadh ah yaasirna uu dhintay oo nina qoys keliya ah ayuu dareemay arrintu inaanay ahayn cadaadis iyo ciqaabe ay tahay marin iyo in la dabar gooyo asxaabtaba markaasuu damcay bal in koox in la diro kooxda la dirayo ujeeddadeedu waa maxay ujeeddadoodu waa laba ujeeddo oo muhiima mid waxa weeyaan dhibaatada ku socota inay meelay kaga nefisaan oo ilaahay subxaana wa tacaala si xorriyada u caabudaan inay helaan meesha arrinta labaad ama hadafka labaad waxa weeyaan in halkaa islaamnimada wixii laga faafin karo laga faafiyo qoladana ay noqdaan qolo ixtiyaad ah oo hadday wax ku dhacaan saxaabada maka joogtaa in kale oo diinta hadhow faafisa ila inta maka joogtuna hadday tahay oon cidina u maqnayn oo intiina la dhammeeyo gebigoodaba waxaa laga yaaba in halkaa ku baabaaday dacwadda idilgebigeed saa ogeed in kaloo dheeraada oo isbeera oo hadho oo haddii wax ku dhacaan qoladan iyagu ka badbaada inay taasi meesha ku jirta waxaad ku garanaysaa marka magacyada aad akhrido magacyada dadka hijrooday haddii cadaabka oo keliya laga firdhanayo oo aan ujeeddo kale meesha ku jirin kuwa ugu horreeya la kaxayn lahaa waxay noqon lahaayeen kuwa mustadcafiinta ah ee addoommaha iyo kuwii dhowaan la xoreeyey iyo kuwa maxaan ku dhahdaa bahwadaagta ah ee aan ka dhalan iyo mudaha weeyaan laakiin dadka meesha maraya saynu arki doonno dhammaantood waa dhalad waa quraysh qaybta hore oo dhani hadhow qaybaha kale laga inay cid kale ku jir jirto saa awgeed hadaf labaad meesha ku labeeyo ayay caddaynaysa qolooyinkani waxay ahaayeen taqriiban shan iyo toban qof waxay ahaayeen toban raga iyo shan dumara riwaayaadka qaar afar iyo toban bay ka dhigayaan saasaana u badan yihin waxa weeyaan afar dumara oo xaasas ah iyo toban nin qolooyinka kale waxay ku darayaan gabadh keliga socota laakiin culimo badan waxay leeyihiin gabadhaa keligee socotaa riwaayadda waa ku qalad waayo riwaayaadkaas xaqiiqiga ah ee saxiixa ay ma tilmaamayaan mida kale cid meesha u maxramiina ma socoto shareecada islaamkuna qofka dumara maxram la'aan ma kaxayso qolin kale waxay leeyihin maya way ka horraysay intaan maxramba la jidayno sidaa ogeed diinteeday la firdhatay waxay ku soo warriyeen magacyada cusmaan ibnu cafaan iyo ruqaya binti rasuulillaah oo xaaskiisii iyo horidiisii ah abu salama iyo umu salama oo ooridiisii ah caamir bnu rabiica iyo leyla bintu abi xasma oo ooridiisi isna ah iyana ah abi subra bintu ibna abi raham iyo umu kalsuum bintu suhayl cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr iyo abu xudayfa ibnu cutba cusmaan ibnu madcuun musxab ibnu cumayr suhayl ibnu bayda intaasaa markii ugu horraysa baxday hijrada ay hijroonayaan halkey ku tibanayaan wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay wuxuu ihi waxaa jira dal xabasho la yidhaahdo oo boqorkeeduna uu yahay rajulun saalix nin wacan oo laa yudlamu cindahu axad cid aan lagu dulmin agtiisa nin cadaaliya ayaa halkaa idinka horreeya taga sidii bay yeeleen safarkoodii wuxuu ku wuxuu u hawl wuxuu u hawl yaraaday si aad iyo aad u fudud buu ugu hirgalay wuxuuna ugu hirgalay may sii ogeyn quraysh oo dee wax horoo baxay ma jiraan mar labaadka cadadkoodu ma badna way dhaqaaqeen dabeetna markiiba ilaahay wuxuu u hawl yareeyey doon doontii bay heleen sidii bay ku safreen siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saadaalinayena way la kulmeen boqor aad u qiimo badan oo cadaaliya oo ilaalinaya oo aan cidina cid ku agdulmayn markaasaa say umusalama lahayd waxay lahaayeen waxaan ku noolayn fii khayri daarin maca khayri jiwaar dhul la tago kii ugu fiicnaa waan ku noolayn iyo cid lala jaaro oo lala lala dego ciddii ugu qiimo badnayd in badan markaa waxa la is weydiiyey alxabasha oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamay saxaabada inay hijroodaan halkee weeye markaasaa laga yaabaa in dadkood dadka qaarkii ay si kale u fasiraan oo ay kugu fasiraan xaaladda maanta xabasha halka loo yaqaano waxaad mooddaa markaa dhacdo inay maanta ka warramayso waxaan marka qadiyo taariikhiya laga hadlayo maalintaas sidii loo aaminsanaa baa looga hadlaa maaha maanta saa aad ugu aaminsan tahay haddii maanta xabasho la yidhahdo etoobiya maalintaa wax kalaa loo yaqaani wax alla wixii baddeennan ka soo rogan waxaa loo yaqaana alxabasha looma kala saarayn waxyaalaha loo kala saarsaaree dowlad heblaayo dowlad heblaayo may lahayn culamada taariikhduna waxay aada ugu dadaaleen inay caddeeyaan meeshay tahay waxaanay ka wadi waayeen magaalada la yidhahdo musawac ee eritrea ku taalla iyo zaylac inta ka dhex leh labadaa meeloodna aad baa ugu badinaya ayan kaanat meeshuu u soo hijrooday inay ta loogan ahayd ayaa muttafaqun calayhi ah iyo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam xilligaa uu lahaa wacyi iyo xaaladda adduunka lagaga nool yahay iyo dowladaha iyo qaababkay u nool yihiin waayo wuxuu fahamsanaa ruum mu odhan taga faris mu odhan taga xaggaa iyo aqbaad iyo masar taga mu odhan dowlado kalaa jiray oo kale iyana midna muu tilmaamin waayo wuxuu daransanaa uu fahamsanaa xaaladdii siyaasigeeda xilligaa iyo boqor walbaa wuxuu yahay markaasuu kuwii daalimiintaa iska ilaaliyey kuwii kii caadilka ahaana saxaabadiisa u tilmaamay waa halkay culimmadu kala soo baxaan fiqha alwaaqic waaqaca inaad fahanto oo aanad noqoninun qof iska foorora oo aan ogeynba adduunka waxa la isku haye eh iyo cidda isku haysa iyo awoodahooda iyo mustaqbalka ay xaggee u socdaan inaanad foororin aad noqoto qof soo jeeda oo adduunka la socda waxa ka dhacaya markii dambe way soo laabteen saddex bilood meelaasay maqnaayeen sheekhu wuxuu tilmaamayaa inay usoo noqdeen qurbaha xanuunkiisa oo adkaysan waayeen iyo tirayaraan laakiin riwaayadda saxda ah ee culimada siirada badankoodu taa kumay macnaynin sababta kumay macnayn taa waxay ku macneeyeen sida bukhaari iyo muslim ba ay soo saarayaan inay dhacda ka dhacday maka dhacdadaas waxa weeyaan inay islaameen xamse iyo cumar dabeetna muslimiintu ay madaxa kor u qaadeen kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam meel ay gaaladu ku shirayaan ayuu qur-aan si kadisaha ugu bilaabay qur-aanna mamay maqli jirinba qur-aanka gaaladu may maqli jirin waayo waxay qaateen siyaasad odhanaysa mar alle markaad maqashaan maxamed oo afka kala qaadaya idinkuna qayliya walqow fiihi lacallakum taglibuun ku buuqawn hadal hadal ma dheera markuu isagoo hadlo idinkuna buuqa isdhegamarya marka deetana qur-aanba dhagooda muu soo gaari jirin ila waa kuwana waxay ka hor keeneen siyaasad kaloo ku lidiya iyagoon isogeyn buu qur-aankii ku qaqabtay suuratu annajm oo aad suurad la yaab leh qaabka u dhacayso iyo macaanka iyadoo qur-aankooda macaan yahay ayaa haddana isa u dhacaysa la yaab ay tahay waana niman caraboo dhadhaminaya oo kelmadii garanaya markaasay wada hogteen siday u akhriyayey ayuu akhirkii soo gaaday majliskana muslimiin iyo cid walbaa way joogtaa fasjuduu lilaahi wacbuduu iyagoo qur-aanka haysto oo ay nuuxsan laayiin ayay soo gaadheen fasjuduu lilaahi wacbuduu ilaahay sujuuda caabuda dhammaantood wada sujuuday rasuulkuna sujuud buu dhacay inay ka daba sujuudeen nin odaya weliid muqiiro aada u cuslaa oo shishlaa ayaa foororsan kari waayo intuu ciid soo qaatay buu yihi haadihi taxi tanaa igu filan tan ciiddii si kale u gaari waayey iyaduba ay soo gaadho dabeetana saasuu mar alla markay sujuuddii ka soo tooseen ee qur-aankiina ka fuqay ayay sogaadeen meel ka dhaceen markaasay yidhahan wallaahi wixii aad u waxaanay u badnaayeen madaxdii quraysheed waxaa dadka maxasta iyo makasta u diidanaydeen oo idinkaa ku dhacay maanta markay maqlaan dumarkii iyo carruurtii iyo dadkii kale hebel iyo hebel baa sujuuday khalaas maanta maka loo kala hadhi maayo waa lawa islaamaya khalaas markaasay sheeko samaysteen odhanaysa tilka alqaraaniiqa alculaa wa ina shafaacatahunna la turtaja sheeko odhanaysa maxamed wuxuu noo ammaanay asnaamtii oo aayadaha wuxuu ku daray asnaamtan qurquruxda badan shafaacadooda waa la rajaynaya deetna markuu asnaamtii ammaanay khalaas sheekadaasi markaa gebigeedu sujuuddu waa xaqiiqi iyo qur-aanku rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhriyey laakiin sheekada ay samaysteen iyo qaabka waxay u sameeyeen riwaayaadka gebigood waa daciif waayo waa maraasiil saciid ibnu jubayr iyo keyrkii baa laga warinaya sidaa awgeed warkii nooca aha iyo qurayshoo qaabkaa u dhacday ayaa waxay sameeyeen warkii inay bedelaan kutiri kuteen baa gaadhay xabasho odhanaysaa quraysh cidaba kama hadhin hebel iyo hebel iyo say u dhan yihiin waa islaameen cumar iyo xamsana calankaaba u sidaan deetana may hubsano way soo dhaqaaqeen waxay idin waraaq soo diraan ama qof soo diraan waabay soo dhaqaaqeen gebigood soo dhan yihin waayo dhulkaad u dhalatay inta badan waxoogay boholiyo waa jiraya dhul aanan isku midab ahayn oo idaan isku af ahayn ilaahay markuu diinta ilaahay awgeeda u tagto ee lagudhaa dalkaagiibaa maasha allah wanaag ka dhacay khalaas waa toodhaqaaqis markay soo dhowaadeen maka ayuun bay ogaadeen warkuba inuu si- inuu yahay sidii iyo si ka daran markaasay saddex u qaybsameen qayb bartii ka laabato go-aan gaadha iyo qayb magangelyo kusoo gasho oo intay cid la soo xidhiidhaan gaalada ka mid a magan lagu soo geliyo magaalada u dhasheen iyo qaar dhuumasho kusoo gala kuwaa dhuumashada kusoo galay halkii baa looga bilaabiy cadaabkii iyo ciqaabkii iyo dhibaatadii lamaa ra'a nabiyu nabigu markuu arkay sala allahu aleyh wasalam maa yalxaqu waxaa haleelay biasxaabihi min alaada wa anwaaci alcadaab iyo cadaabka kala duduwan amarahum wuxuu amray bilhijrati ila alxabasha fahaajara waxaa u hijrooday casharatu min asxaabihi wa khamsu niswa minhum cusmaan bnu cafaan wa zawjatuh ruqaya bintu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waqad rajacuu waxay soo laabteen bacda alaaata ashhur bisababi alami algurba xanuunka qurbaha wa qilata cadadihim iyo tira yaraantoodii bay la soo laabteen wa kana dalika fi sanati alkhamisa min albicsa wa hiya awalu hijrati fi lislaam lama ishtadda alcadaa dhibaatadii markay ku daraatay bilmuslimiin amarahu nabiyu nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam bilhijrati inay u hijroodaan ila alxabasha fahaajara waxaa hijrooday cashratu rijaalin wa khamsu nisa warajacuu bacda dalika bacda alaaثati ashhur islaamu xamsa wa cumar fi sanati alkhamisa aslamu waxaa hijrooday aslama waxaa islaamay rajulaani laban oo min kibaari quraysh quraysh raggii haldoorkeeda ahaaya mashhuuraani oo caan ku ah bilquwati washajaaca wahumaa waxay kala yihiin xamsa camu nabiy sala allahu aleyh wasalam wa cumar bnu khaaab sani lkhulafaa'i araashidiin wa kaana cumar wuxuu ahaa qabla islaamihi min acdami almucaaridiina lislaam cidda islaamka mucaarada kuwa ugu waaweyn buu ahaa waalmuntaqimiina iyo kuwa ka aargoosta miman aslama cidda islaamtay faacaza allahu lislaama ilaahay islaamka wuxuu ku xoojiyey biislaamihimaa sida islaamka islaameen wa kaana almuslimuuna waxay fii dalika alwaqti xilliga arbaciina rajulan afartan nin wa ixdaa casharata imra'a iyo koob iyo toban dumar ah ayay ahaayeen xilliyadaas ayaa waxaa islaami doona laba nin oo raggii laga tilmaami jiray dhallinyarta qurayshada kibaar quraysh wuxuu uga jeedaa uun ragga muuqda ee qiimaha ku dhex leh ma aha xagga ayniga iyo da'da maaha waxaa horreeyey labada xamsa oo ilaa lix maalmood ka horreeyey taqriiban qolooyinka qaarna ay afar bay kusoo ururiyaan afar maalmood xamse islaamkiisu waxay ahayd xamiya iyo dhiidhi iyo qabyaalad ayay ahayd qabyaalad waxaan uga jeedaa inuu garab siiyo in inanka u adeerka u yahay oo uu garab uga siiyo dulmi loo geystay iyo gardarro iyo adyad loo geystay xamsa wuxuu iska ahaa dadka lagu yaqaano geesinimada iyo dulqaadka waxaanu ahaa nin aan bulshada aada usoo dhex gelin ee inta badan ku mashquulsan sayd iyo ugaadh subaxii buu ugaadho u kaliyi jiray goor dambana waa ka soo noqon jiray daetana meel ka mid ah buurta safa agagaarkeeda ayuu ku qaabilay abujahl rasuulka calayhi salaatu wasalaam si xun oo fool xun buu u caayay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa iskaga dhaqaaqa isagoo fulinaya inuu ka dhaqaaqo dadka jaahiliinta ah ah dadka jaahiliinta ahee jahligu hayo jahliga gardarrada iyo aqoon darradu ay haysaa waa laga dhaqaaqaa salaamun calaykum laa nabtaqi ljaahiliin saasuu uga dhaqaaqay waxaa maqlaysa gabadha adoona oo xoololo joogta hadhow markuu soo laabtun baa ilaahay isku soo beegay waxay tidhi adiguna war ma haysid inankaad adeerka u ahaydna maantao dhan wixii ku dhacaya ilaahun baa ogaa oo yaa u geysanaya hadal noocaasa ninka la dhaha camr ibnu hishaam maba uu ishayne halkuu ku halkuu ku ogaa buu u dhaqaaqay wuxuu ugu soo galay kacbada dhinaceeda isagoo fadhiya ayuu masaajidka soo galay deete waxa uu ku yidhi hadal aad iyo aad u adag wuxuu ku yidhi atashtumu ibna akhi wa ana calaa diini war ma inanka walaalkee dhalabada caayaysa ood aflagaadaynaysaa anoo diintiisa haysta isaguu doonaya ku xumeeyo uu dhaa laba arrimoodba garab baan ugu ahay mar waa inankii walaalkay dhalay marna isku diin baa wadnay deeta wuxuu qaaday qaasadiiyo waxa weeye madaxuu ku kala jiiday deetana dakhar weyn ayaa ayaa dilaacay deetana dhiigaa hayrafay way isku kaakaceen wixii meesha joogay iyagoo qolana ay bani abi haashim ay taageerayeen qolana bani makhzuum abu jahal wuxuu ahaa nin aad iyo aad u khabiisa oo isu dhigay inuu noqdo zaciimu lkufri madaxa gaalada mabda'ana isagu inuu matelo oo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam u hogaaminaya islaamka inuu isaguna zaciim iyo hoggaan ka noqdo gaalnimada deetana wuxuu ilaabay dhiiggiisi iyo wixiisiio wuxuu arkay gruubkiisi oo kala jabaya oo waxaan meesha la fadhiyey waxaan gaaladiisiiun oo u kala jabayuun mar keliya bani haashim iyo bani makhsuum wuxuu ilaabay xanuunkiisii deeta wuxuu u kaadiya ninka anaa ka gardarnaa anaa walaalkii inanku walaalkii dhaleecaayay khalaas joojiya wuxuu saa u yeelayaana yaan gruubkaagu kala burburin ciddiisuu ilaashanaya xamsana waa iska soo dhaqaaqa kala dunnabar geysta habeenkii o dhan uu fikirayay waxay ahaayeen dad qowlkooda ixtiraama maaha shalayna saa lahaa maantana saan doonaan odhanaya maaha iyo hadalkaasi shalay u taagnaaye maanta xaalad walba maalinta la joogon ku dhaqan aduu maxaad ka hibataa horta wixii horaan idhi waxayan dad waxay yidhaahdaan ilaaliya oo sida inaguba odhan jirnay nin weynoo qowl ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday oo kale wuxuuse hadal baa kaa soo dhacay hadalkana umaad qastin nin weynaa diin aanu eegin oanu iska hubin ma galo habeenka o dhan waa laloonay dabeetana waxaa markii dambe ilahay waafajiye inu yidhahdo ilaahayow haddii diintaa maxamed khayr tahay weli ma oga hadday khayr tahay ilaahay ugu sug wixii aan idhi haddii kale ilahay uga celi subaxii wuxuu ku waaberiisay isagoo caadiya dabeetana markii ba rasuulku u tegay calayh salaatu wasalaam fa shahida shahaadat alxaqi daaru larqam iyo saxaabadii la tarbiyanayey ayuu ku biiray ayaamo yar kadibna cumar baa islaamin doona cumar waxaa lagu yaqaanay shakiima ad adayg ayaa lagu yaqaanay iyo inuu ku adkaa mabaadida gaalada bal waxa buu ahaa safiira quraysh quraysh markay qabaa'il kale wax la saxeexanayaan reer bani cadiibaa iska lahaa saxeexa iyo safaaradda quraysh iyo ummadaha kale ay safiirka u diranayaan gaar ahaan aabbihii baa lahaa aabbihiina isaga ayuu ku wareejiyey isagaaba matalaya quraysh oo dhan sidaa awgeed muslimiinta ka islaamtay bani cadiy isaga ayaa u qaybsanaa ciqaabkooda saciid ibnu zayd oo in adeerkiya oo seedigin oo walaashii qaba ayaa wuxuu leeyahay oo saxaabi weyna radia allahu tacaala canhu beri dambuu ka warramaya wuxuu uhi low ra'aytuna taabici buu ku leeyahy haddaadna arki layd aniga iyo faadima bintulkhadaab waa xaaskiis oo isku xidhan oo cumarna xidhxidhay una karbaashayo waa in adeerkii oo dhinacna u seediya iyo walaashii waxa weeyaan isku wada xidhay oo karbaashay kuwa kalu garaacaya markaasuu markuu garaaco garaaco u odhan jiray haddii aanan daalin idinma daayeen daalun baan idinka tegay arxan idinkamaan tegin saasuu odhan jiray laakiin waxaa riwaayadi tilmaamaysaa riwaayo xagga sanadkeedu aanu aad u xoogganayn in habeen habeennada ka mid a ay ku soo dhacday qalbigiisa islaamnimo